soomaaliya waxa ay ku jirtaa xilli kala guura markay noqoto arrimaha siyaasadda iyadoo weli doodu ay ka taagan tahay xilliga iyo qaabka ay u dhici doonaan doorashooyinka baarlamaan iyo kuwa madaxweynuhu haddaba iyadoo ay ku sugan yihiin madax ka mid a dowlad goboleedyadu magaalada muqdisho halkaasna la filayo inay wadahadallo kula yeeshaan dowladda federaalka ayaan waxaa arrintaasna la falanqeeyay haashim ducaale oo ah aqoon-yaha degan magaalada lester ee dalka u k haashim ayaan weydiiyey bal sida uu arko xaaladda dalka uu hadda ku sugan yahay waxaana uu yiri weliba waa xaalad akiran saa ku sheegtay waxayna ahayd mar hore in laga tabaabashaysto oo arrimahan dhowr mar ay soo noqnoqdeen oo dadka siyaasadda indhaha ku haya wax badan waxaa isbedelay dadkii xukumayay mahane halkan waa soo joognay marka laga bilaabo dowladii sheekh shariif oo waqtiga kala guurka u aragtay wixii dhacay xasan sheekh dowladiisii markii uu ahaa madaxweynaha kala guurkii waxaad moodaa dadku inay isdhiganayaan wax la rabay in laga doodo afar sanoo dhan ama baarlamaan ha noqdo ama cid kala dowlad goboleeda ha noqotee wax meel la isla dhigo in waktiga markuu soo dhowaado uu qof walba uu rabo inuu isaga si de kulley waa siyaasiyiinta oo dhan halkan anoon cidna ku durayn cid walba waxay doonaysaa inay maqaamkii siyaasadeed ay ku soo laabato ama ay iyadu ay noqoto cidda dhisaysa dowladda soo socota marka taas waxay keenaysaa marka ismaandhaaf badan ka jira hadda muqdisho iyo soomaaliya oo dhan kaasaa kaasaa loo nisbayn karaa waa gartay marka dabcan arrimaha ugu waaweyn waa arrimaha doorashada waxaa aada la ysugu hayay nooca doorasho dhacaysa hadda waxaad moodaa dowladda federaalka in doorashadii hal qof iyo hal cod hadda ay ka tanaasuleen qodobadii ka soo baxay shirkii u dambeeyey oo dhuusamareeb oo maamul goboleedyada qaarkood iyo madaxweynuhu ay ka qayb galeen qodobadii ka soo baxay sidee u aragtaa qaarkood ma isleedaha way suurageli karaan mise waxaa ku jira qaar aad isleedaha way adag yihiin in la hirgeliyo
iyo waxyaabaha ugu daran waxa waaye qodobada ma dhamaystirna aniga fikrad ahaantayda haddaan ka hadlo waxa laysla gartay un inay doorasho dadban dhacdo weli waxa aan laisla garan doorashadu dadban siday u dhacaysaa waxaan oga waxaan ognahay markaas ma four pointy five kii baa lagu la joogaa weli lagu noqonaya dad weli waxay hayaan xisbiyo xisbiyadii ma diyaar baa waxyaabaha oo u baahan in dadku badankooda ay ka kala beediidsan yihiin waxay tahay doorashooyinkan dadban imisa qof kii ugu dambeeyay waa xasuusanaa countrya koobay ahaayeen imise qof baa baa soo xulaysa cid mudanayaasha baarlamaankaas soo socda taas iyadoon meel laisla dhigin ayaa waxaa dowladda ay go-aamisay in guddi doorasho ay samayso ay tiraado guddigaasa looga dambeeya marka dadka dhaliishan dowladda waxay mar walba leeyihiin war laislamaba garan wixii dhici lahayde guddigan xaggee loogu ordi taas waa wax aada u fudud in laga jawaabo oo haddaad soo fiiriso dowlad kastoo jirta markaas xaaladeeda oo soomaaliya intii soo martay waxay isku dayi jirta inay soo laabato marka dowladdu mar walba waxay isku dayaysaa inay influence ama waxaan lagu yiraahdo saameynteeda inay kordhiso saameynta dowladduna markii hore ka hadlaysa waxay arkay saartay in hal qolb iyo hal doorasho ay dhacdo taas macnaheeda markii hore waxay ahayd inay geed lugta ku xirata maahane dowladduna way ogeyd cid walbana way ogeyd inaanan inay dhacayni taas taasi marka ay ay tiraahdo waan uga soo tanaasulay waxay dowladdu hadda xoogga saaraysaa in ay guddiga maamulka oo doorashada inay saameyn weyn ku yeelato dadka ama mucaarad ha ahaadeen ama ha ahaadeen labadan dowlad goboleed oo ka biyadiidsanna waxay iyaku ay ku ku diidan yihiin in ay dowladdu ay doonayso sidii dowladihii hore inay iyadu ay ay ku yeelato saameyn badan habka doorashooyinka marka waxa laisku diidan yahay waxaa ugu badan in siyaasi walba uu rabo inuu isagu tasho shaatigii uu kusoo geli lahaa ama cod ugu yeelan lahaa baarlamaanka markay timaado doorashada madaxweynenimo waa gartay marka hadda kulankan u dambeeyo hadda maanta iyo ama berita iyo la filayo inuu muqdisho ku dhex maro maamul goboleedada sheegtay inay ka biyo diidan yihiin wixii ka soo baxay dhuusamareeb iyo madaxda qaranka maxaad is leedahay waa isla meel dhigi karaan waxaad is leedahay wixii kasoo baxay dhuusama reeb gebi ahaanba waa la tuurayaa ma kuwaasay saxayaan ma waxbay ku darayaan ma waxbay ka dhimayaan baad is leedahay
wax badan markii soomaalida aan aada ugu kuur galay siyaasiyiinteena waxay jecel yihiin in shisheeye uu u kala dab qaado shisheeyihiina waa la dhaleeceeyey oo wuxuu na leeyahay haddaad heshiin weydaan oo aad wax loo dhan yahay marka wax loo dhan yahay mar walba hadday sheegayaan macnaheeda waxay tahay annakii soomaali ahaan aan ka seexanay waajibkii nasaara oo aanan samaynin marka in nala canaanto oo qaarkeen lagu sheego fadqalawadayaal ama spoilers edga ergaan ay isticmaalaan tan marka way way ku waa isku khasban yihiin hadda waa laisku khasbay dad isdiidanaa oo ajnabi isku khasbayaan u muuqanaa marka waan ka xumahay inaan ereyadaas isticmaalo arigaa kamid ah soomaali baan ahay in laisku keen khasbo waxaan waxaan boorinayaa in caqliga wanaagsan shaqeeyo waxaan boorinayaa inay soomaalinimada shaqeyso ciddii ilaahay u qoro oo alkaa waddankaas xakumaysa meeshay doontaba ahaatee ha ka timaadee marka in horta qofku oo hadduu siyaasi yahay mucaarad iyo muxaafidba in arrinta horta halkaa la dhigo waxaana muhiima wax laisla fahmi karo oo oo dadkii sooma waxan waa soomaali baad ula soo noqonaysaan wax dadkii u cuntami kara hala sameeyo hala daayo sheekadan aan nin walba shaatigiisa inuu tasho si uu hadhowti baarlamaankii soo socda uu uga noqdo ciddii iyadu laga wareysan lahaa doorashada waddankaas ama awoodda waddanka xitaa ciddaad geysay iskuma hutid waxyaabaha raba inay dadku ka bartaan taariikhda waxaa ka mid a baarlamaankii ugu dambeeyey markii lasoo xulaayay dowladdii xasan sheekh weli ismay dhihin waa laidinka raayn doonaa oo markay tirooyinka ay samaynayeen macnaheeda maxay tahay waxay tahay dadka bini aadamka ah xor bay u yihiin maskaxdooda markii ay soo baxaan si kastaba aad isku daydid inaad adiga ku abaar sheegato soo bixitaankooda marka in layska daayo sheekadan ah dad aan anigu rabo meesha ha soo galeen si aniga la ii doorto taas waa waxyaabaha ugu badan oo aanan dhacayn ilaahay qofku uu talagalaa waddankaas hakumi doonta dadku inay sabr yeeshaan dadku inay u turaan siyaasiyiinta siiba waddankooda dadkan dhibaataysan oo macluul dhibaato dagaal intaa ku soo jiray yaanan gorgortan siyaasadeed dushooda lagu gelin waa gartay waxaad ka dhawaajisay ururka ama ama guddiga doorashada federaalka dabcan guddiga doorashada ee madax bannaan madaxa bannaan baa la yidhaahdaa marka waa inay madax bannaanaadaan aaminsan tahay inay ka madax bannaan yihiin siyaasadda iyo dadka isku haysta middeeda kale arrinta kale oo laga hadla waxa weeye dowladdu ma u qalantaa in wakti hadda loogu daro macquul miyaa in waktigeeda lagu qabto inkastoo arrimihii kasoo baxay dhuusamareeb ay ku jireen in doorashada waktigeeda lagu qaban doono ma lagu qaban karaa dowladdu xaq ma u leedahay mase ma u qalantaa in wakti loogu daro
haddiiba lagu qanco wax technicalityga way dhici karaan haddiiba lagu qanco oo la dhigo wakti oo la yidhahdo wakti hebel ayaa la aadi doorashada bilo in in loogu daro wax dhibaa maaha ama si loo diyaariyo shaqadii cid walbana taa kama biyodiidsana waxay dadku ka biyodiidsanayeen waxay waxay ahayd un in laba sano oo oo dheeri ah oo hal iyo qof iyo cod lasoo diyaariyo waxaas bay diirayeen dadkii ka biyodiidsanaa arrinta kordhinta taasna haddii laga qanciyo dadka sababta loogu baahan yahay bilo dheeriya iyo shaqada la qabanayo waxaa muhiima horta in la isla garto war maxaan ka wada shaqayn karnaa dadkan mas-uuliyiinta is hor fadhiya inuu shisheeye mar walba isku soo jiido intay iska daayaan intay fadhiistaan danta soomaaliyeed ma ka hadli karaan oo ma dhihi karaan sidan iyo sidan iyo sidanay wax noqonayaan ciddii doonaysa four point five lagama maarmi doono waxyaabaha aan aan aanan indhaha laga qabsan karin oo dhici doona inay dadku hadda ay ay ay ay u sii istaagaana muhiima four point five kan meeshuu nooga hari doona ilaaha yaqaani ma jiro wax kaleeto hadda oo oo looga gudbi karo maxaa lagu samayn karaa marka siday ay ay ay ku taliyeen beesha caalamka in numberkii la kordhiyo control kow okay wa wa waa laga gudbi karaa kontri ko meeqaa laga dhigay yaa soo fuli xagee leesugu iman xagee gogolaha la dhigi waxaasoo dhan haddaanan laga hadlin oo cid walba isku daydo sidii dhacday doorashadii ugu dambeysay inay iyadu ay ay ay meelahii awood ku haysato ay awood ku sheegato taasi waxay noqonaysaa un baarlamaan kale oo haddana laga biyadiisan yahay inuu soo baxo madaxweyne laga beediisanaya inuu soo baxo marka waxaan inay dadka dadka siyaasiyiinta ay dadka u turaan oo ay hadda iska daayaan qabweynidaani ay ay ay ay isugu yimaadaan meel dhexe oo shar wax la wada og yahay haddii xeerka la wada og yahay cayaarta waa la wada tuman karaa xeerka cayaarka dadka u wada sheega si idinkiina aada u bad u heshaan badbaado weyn oo hadhow jidadkii idinku kalsoonaado ciddii ilaahay u qorana ay ku soo baxdo xeerarkaas laakiin haddii laysdaba meeraysto maanta oo dhan oo maalinba gogol la fadhiisto oo waxaan laga raalli ahayn oo qof walba uu qarsanayo wixii diidiintiisa ku jira waxay noqonaysaa un in soomaalidii la dayaco waa gartay ugu dambeynta haashimow doorka baarlamaan raalli hawkaadna markaana diminayo ugu dambeynta marka haashimow maxaad is leedahay doorka baarlamaanku uu noqon karaa maadaama madaxweynuhu hore u sheegay in wax kastoo dhuusamareeb ka soo baxa uu kula soo noqon doono wax kastoo go-aanoo hadda ay gaaraan madaxda xamar joogta iyo federaalku baarlamaanku wax ma ka bedeli karaa
dhibaatada ka taagan baarlamaanka iyo aqalka sareba shaqaay hore uga seexdeen bay iminka doonayaan inay wakti yar ku qabtaan taasina mudanayaasha waa inay waa inay ka fekeraan waxani waxay ahayd iyakaa matala shacabkii soomaaliya maalintii ugu horreysay fadhiisteen baarlamaanka in lagu daro in lagu daro qodobada muhiimka ah oo ay tahay dowladdani wax ka qaban balse haddii sida caadada ahaydba ay kacaan wakti ugu dambaysa sheekadu waxay u soo laaban doontaa madal in la sameeyo madashaasna kolley guddoonka baarlamaanka guddoonka aqalka sare iyo intii markaas ilaahay ku dara bay noqon doonaan aniga sidaan isleeyahay balse baarlamaanku waktigiisii uu arrimahan ku falanqayn lahaa waa laga soo gudbay aniga fikrad ahaan saasay la tahay waxaana ku ku samaysantaa niyad wanaagsanaan inay mudanayaashu ay iyagu hadda badankooda waxay isku diyaarinayaan inay dib soo noqdaan inay dadkoodii ku laabtaan oo ay kalsoonida ay soo ceshtaan oo si ay baarlamaankii ugu soo laabtaan intooda rabta inay soo noqoto waktina ay ay sharaxaad qof walba isku ow aado guddiyada madax banaana runtii ay ka beediidsan yihiin labadan mudane oo dowlad goboleedyada madaxweynaha ka ahna arrintooda la sameeyo sida ugu dhaqso badan gogolaha meesha la dhigaayana aada looga fakero oo waxaa igu maqaalaa in kuraasi badan la rabo in la rararo taasi un waxay keenaysaa kalsooni darro shacabka ku timaada marka wax walba oo ay dowladda iyo mucaaradka iyo cid walba oo rabta arrinta soomaaliya inay toosiso waa inay ka fekertaa cawaaqib xumada iman karta haddii ay isku dayaan iyaku inay shaati ay leeyihiin ka dhigtaan doorashada wadanka oo soomaaliya oo dhan ka dhexaysa kaasina wuxuu ahaa haashim ducaale oo khadka telefoonka ee magaalada lester ee dalka u k igu warramayey